soomaaliya waxay maanta ku dhawaaqday inay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya dowladda kenya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa bishii disembar ee sanadkii hore waxay nairobi kala soo baxday safiirkeedii maxamed axmed nuur tarsan iyadoo dhinaca kale dalka ka saartay safiirkii kenya u joogay magaalada muqdisho go'aankaas lama filaanka ah ayaa maamulkii wakhtigu ka dhammaaday ee farmaajo waxay ku micneeyeen mid lagu ilaalinayo madax bannaanida dalka lagu xoojinayo galka dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya iyo inay dowladda kenya faragelin ku hayso arrimaha gudaha ee soomaaliya laakiin dadka xoogaalka ah waxay mar walba fahamsanaayeen in dana u gaara farmaajo loo jaray xidhiirka kuwaas oo ku qotomay dib u doorashadiisa farmaajo ayaa la dagaalama dhammaan dhinacyadii diiday inay ku taageeraan dib u doorashadiisa ama inuu iska sii joogo filla soomaaliya iyadoo aan la dooran waddamada kale ee arrintan kula dagaalama waxaa ka mid a waddanka jabuuti marka laga reebo ceebtii ka taagnayd in dantii qaranka iyo tii farmaajo la kala saari waayey haddana go'aanka uu maanta farmaajo ku soo celiyey xidhiirka kenya waxaa laga akhrisan karaa sida uu isugu dayahay inuu ka baxsado xidhiiriga siyaasadeed ee uu isgeliyey cabdiraxmaan alcadaalo ayaa akhriyey fariinta ka timid filla soomaaliya qatar ayuu farmaajo uga mahad celiyey tallaabadan burburinta cilaaqaadka labada waddan soomaaliya iyada unbaa sheegtay inay xidhiirka u jartay kenya maantana iyada unbaa haddana ku dhawaaqday inay xidhiirkii soo celisay kenya waxay horuu sheegtay inay sugayso inay la macaamisho nidaamka cusub ee imaan doona soomaaliya maadaama maamulka hadda jooga uu u muuqdo mid u dagaalamaya dana shakhsiyadeed dooddii soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ku doodaysay sababta ay xidhiirka ugu jarta kenya inay tahay arrimo la xidhiira kiiska badda iyo faragelinta arrimaha gudaha ilaa hadda ma jiraan wax iska beddelay arrimahaas kenya waaba diiday inay tagto maxkamadda cadaaladda si ay ula doodo soomaaliya sidoo kale ilaa hadda waxa ay kenya xidhiir fiican la leedahay qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ka jira soomaaliya farmaajo waxa uu dhammaadkii bishii hore si weyn u weeraray dowladda kenya isagoo ku tilmaamay inay tahay dowlad cadow ku ah soomaaliya sidoo kale waxay dowladda federaalka dhowaan ku eedaysay nairobi inay iyadu qortay qoraalkii canaanta ahaa ee midowda afrika uu ku cambaareeyey muddo kororsigii farmaajo iyadoo dhammaan aanay arrimahaasi waxba iska beddelin ayuu farmaajo ka aqbalay dowladda qatar inuu xidhiirka kenya soo celiyo layaab ayay dad badani ku tilmaameen qorshoxumada markii hore xidhiirka loogu jaray kenya iyo natiijo la'aanta soo celinta weli waxaa muuqata inay alifley siyaasadeed ku ciyaarayaan siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya waa maxay ujeedka qatar sidaan warbixinno hore idinkugula wadaagnay qatar ayaa madaxweynaha konga diyaar u xil saartay inuu dhammeeyo arrinta soomaaliya iyo kenya waxa uu kinshasa ku casuumay farmaajo iyo uhuru markii uu farmaajo ka soo laabtay kinshasa waxaa saacado kadib tegay uhuru kenyaata waxaan hore idinkugu sheegnay inay qatar gacan weyn ku lahayd safarkii uu farmaajo ku tegay kongo oo sidoo kale xambaarsanaa in midowda afrika uu la qaatay muddo kororsiga maxay tahay danta qatar dowladda yar ee qatar waxay muujiso awood ay ku leedahay soomaaliya iyadoo wakhti dheer taageeraysay nidaamkii farmaajo oo loo haysto inuu tacadiyo badan ka geystay soomaaliya afartii sane ee lasoo dhaafay sidaan warbixinno hore ku baahinay qatar waxay wanaajinaysaa wejigeeda soomaaliya laakiin arrinta kenya waa ka duwan tahay taas diblomaasiyiinta qaar waxay sheegayaan inay qatar aamintay inay adag tahay inuu farmaajo sii joogo filla soomaaliya sidaa darteed waxay u halgamaysaa inay howlo degdega ka qabsadaan maamulka waxaa ka mid ah danta qatar ay ka leedahay aagga ay ku muransan yihiin soomaaliya kenya shirkadda shidaalka eni waxaa wada leh qatar iyo talyaaniga waxay dhanka kenya ka haysataa heshiis ay aaggaasi kaga baaraysa shidaal qatar waxay rabtaa in shirkadda eni loo fududeeyo howsheeda waxayna isku dayaysaa in maxkamadda cadaaladdu ay ka gaabsato inay go'aan ka gaarto xiisadda kenya iyo soomaaliya oo is-afgarad lagu dhammeeyo maraykanka ayaa sidoo kale la sheegay inuu howshan gadaal ka taagan yahay oo uu adeejinayo qatar isagoo raba in wax walba ay ku dhammaadaan sida ay doonaysa kenya waa maxay walaaca dadka soomaalida ah dadka soomaalida ah ayaa aad uga walaacsan howsha socota waa adag tahay in la aamino hogaamiye wakhtigu ka dhammaaday oo doorasho kale u socda kaasoo ay dhici karto inuu wax walba uga tanaasulo in la taageero inuu dib ugu soo laabto xafiiska shacabka soomaalida ah waxaa hortaalla inay si gooniya ula socdaan dhaqdhaqaaqa hogaamiyaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo kaasoo la aaminsan yahay inuu hadda bilaabay wax sarriifasho badan si uu xafiiska ugu soo laabto maadaama uu muddo kororsigii xoogga ah socon waayey maxay kula taadiga